dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meer oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalka raadiyaha cadaadyo idiin soo gaaryaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wareysada habeenkaas odaan kalaad maqashaan marka laga reebo habeen nabad jimcaha
colaadii waa la iska daayey dadkii waa laysu geeyey dabkii waa la bakhtiiyey iska daa dhuxushiiyo dambaskii la xabaal
dowladdaa la sameeyey halkay diiradda saarto yoo dalkii u dhaqaaqay waryaynaan waryaynaan dib u laaban innagaa duminee dalka aynu dhisnay qof walooba dadaal qof walooba duceey qof walooba dulqaado waryaynaan waryaynaan dib u laaban
qof walow damacaaga iyo dooqaaga u kaadso oo danta guud ku dhaqaaq oo waryaynaan waryaynaan dib u laaban
innagaa duminee dalka aynu dhisnee hadalkii wax duraaya hadalkii wax damqaaya dabaylaa warka qaadee nin walowba nin walow dabnahaaga iyo carrabkaaga ka dayso oo afkaaga daboolo oo
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal wahaanimo talada arbaca ay soo gelayso taarikhda ay ku aastaysan tahay toddobylabaatanka bisha sideedaad ee agosto sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijka aan ku soo qaadi doono waxaa qayb ka noqon doona ururka la sun ee fadhigu siihay magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen in gebi ahaanba uu meesha ka baxay heshiiskii ay dhowaan ay la gashay dowladda federaalka soomaaliya xiisad laga soo sheegaya magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug ayaan xog idinka haynaa faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbin doonaa odayaasha dhaqanka magaalooyinka dhuusamare ee gurceel ayaa go'aan ka soo saaray xiisada ka taagan dhuusamare una dhexaysa dowladda federaalka soomaaliya iyo ururkeela sunna hadal ay soo saareen odayaasha dhaqanka ayaan barnaamijka goorweyd kugu soo gudbi doonaa saraakiisha ururkeela sunna ee fadhigiisu yahay dhuusamareeb waxa ay sheegeen inaysan habeeraatee jirin wax xiisadoo ka jirta magaalada dhuusamare caasimadda galmudug waxyaabaha kale caawa barnamijkan aan ku soo qaadi doona saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal odwaa yuusuf raaga ayaa maanta wuxuu shaaciyey in qorshihiisa ugu horreeya uu yahay dagaal inu la galo dagaalamayaasha al-shabaab qorsho cad uu soo bandhigay ayaan gorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnamijkan ku dhegaysan doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona xeerlinta qaranka soomaaliya ayaa ka hadlay dacwadda badda ee soomaaliya kenya isku hayaan ee taale i c j hadalla ay soo jeeshay xeerlinta qaranka soomaaliyeed ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maanta la kulmay madaxa yunsom waxay ka wada hadleen faahfaanin ku saabsanaya xulashada wareysyada goorgu idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnamijkan ku dhegaysan doontiin saaxiibiyaal waxaa qayb ka noqon doonaa faahfaahin dheeradah ayaa ka soo baxaysa dagaal udhexeeya dagaalamayaasha al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose khasaare ayaa halkaasi laga soo warinaya wararka ugu dambeeyey ee shabeellaha hoose ayaan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa goorow sidoo kale barnamij wax ku dhegaysan doonteen xubinta aad ku xisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan wax ku dhegaysan doonteen heesta qodobadaas ugu soo korinta barnaamijkan ku jirnay dhegeyso doontiin barnaamijka waxaa soo sara halkaana ka tegi doona anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed raxam saxiifa iyo barnaamijkii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada wareysiyada qimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa
waayahay kulan wanaagsan ayaan leena saaxiibayaal ku soo wurida barnaamijkoodna waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug war-saxaafiyeed ka soo baxay madaxa xukuumadda maamulka galmudug ayaa si rasmi ah waxaa maanta lagu dhawaaqay inuu burburay heshiiskii ay wadagaleen dowladda federaalk soomaaliya iyo ururkee la sunna ee fadhigiisu yahay dhuusamareeb iyo gurcel islamarkaasna ku saabsanaa in dowladda federaalk soomaaliya garwadan ay ka noqoto arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale shirka dibshisiinta ee beelaha deegaanada galmudug kaasoo dhowaan ka dhici doona magaalada madaxda maamulka galmudug ee dhuusamareeb ururkeela sunna ayaa waxaa heshiiska ay uga baxeen dowladda federaalk soomaaliya waxay ku sabeeyeen in ayagu aysan ka bixin heshiiskaas islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ay meesha ay ka saartay qodobada qaar oo eela sunna ay kula heshiiyeen waa kan war-saxaafeedkii maantay ururkeela sunna ay soo saareen islamarkaasna ku saabsanaa xiriirka u jireen dowladda federaalk ee soomaaliya bismillaahi raxmaan raxiim marka hore waa mahadsantiin bahda saxaafadda waxaan rabaa inaan idinla wadaago war-saxaafadeed deg deg ah oo ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug doctor sheekh maxmed shaakir cali xasan jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dowlad goboleedka galmudug xafiiska madaxa xukuumadda warqadda suumadeedu ay tahay dowlad goboleedka galmudug kuna taariikhaysan bishii sideedaad ujeedda war-saxaafadeed dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii ay la gashay maamulka dowlad goboleedka galmudug ahlusunna waljamaaca waxayna taas ka doorbideen weerar iyo dagaal qaawan iyagoo magaalooyinka galmudug ka soo buuxiyey ciidamo ay garwadeen ka yihiin madax ka tirsanayd argagixisada al-shabaab kuwaas oo meesha ka saaray nabadgelyadii deegaanada ee galmudug ay haysteen maamulka iyo shacabka reer galmudug kadib markaa aragnay inay burbureen dhammaan heshiisyadii la galay khatar weynna ka muuqato waxaa loo sheegayaa lana farayaa ciidamada qalabka sida shacabka reer galmudug inay u diyaargaroobaan difaaca naftooda dadkooda dalkooda iyo diintooda ilaaliyaana nabadgelyadooda faraha laga bixiyey beesha caalamka beesha caalamka iyo saaxiibada soomaaliya waxaan u caddaynaynaa in dhibaatada halkaas ka timaada ay dowladda federaalka soomaaliya mas-uul ka noqonayso waxaa kale oo aan beesha caalamka usoo jeedinaynaa in ay doorkooda ka qaataan arrinkan madaxda amisom waxay noo sheegeen inaysan ciidankooda qayb ka noqon doonin duulaankan qaawan ciddii kusoo duusha magaca amisom waxaan u arkaynaa inay yihiin kuwo u soo duulay inayna qabsadaan waana iska difaaci doonaa waxaana beesha caalamka ugu baaqaynaa inay ka qaataan doorkooda caalamiga ah wabilahi towfiiq
dhinaca kale deegaanka mataman ee gobolka hiiraan waxaa maanta isutaha ku sameeyey kolonyo ay la socdeen ciidanka amisom gaar ahaan kuwa jabuuti oo doonaya inay gudaha u galaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ciidmo ka tirsan kuwa ururka ila sunna ayaa ciidamada ka samabaxay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxay maanta ay ku celiyeen deegaanka laajanta gudiisho oo u jirta shan kilomitir degmada mataman ee gobolka hiiraan sidoo kale wararka intaas waxay ku darayaan in xiisad xoog lah maanta halkaas ay ka dhalatay balse markii dambe dadka deegaanka ay arrintaasi xalliyeen ila deegaanka ah ayaa warbaahinta raadiyaha calaada waxay caawa ay noo sheegeen in ilasunna ciidamo dheereed ah ay dhigtay gudaha degmada mataman ee gobolka hiiraan islamarkaasna ay ka cabsi qato in ciidamo kaleoo etoobiyaan ah ay gudaha usoo galaan magaalada mataman ee gobolka hiiraan taliyaha ciidanka booliiska ee ururka ilasunna ee fadhigusiya dhuusamareeb oo goru qadka telefoonka igu warramay ayaa wuxuu sheegay inaysan jirin wax xiisad oo ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale waxa uu beeniyey inaysan jirin wax ciidamo ah oo ka socda kuwa midooda afrika amisom gaar ahaan qaybta jabuuti oo maanta laga hor istaagay inay gudaha usoo galaan deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada mataban ee gobolka hiiraan islamarkaasna qaybkaha deegaanada gacanta ay ku hayaan ururkii la sunna ee fadhigus yahay magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel
walaalle waa mahadsan tahay waa idin salaamayaa salaan kadib magaalada dhuusamareeb aad iyo aad bay u wanaagsan tahay ammaankeeduna waa fiican yahay xaaladeedu waa sugan tahay wax dhibihi kama jiraan dadka leh dhuusamareeb waxbaa ka jira iyo waxyaaba caynkaasi waxba ma hubaan waa dad iska ma garanaysaa waraysan ogeyn sheegaya annagaa hadda dhex joogna amnigana ka warqabna xarumaha maamulka ee ciidamadu joogaan nabad baa ka jirta shaqadu caadi bay u socotaa dadku aada buu u ganacsanayaa waa la joogaa magaalada shacab fara badan baa yimid oo jooga ergooyinkii baa jooga wax dhibaataa oo haba yaraatee ka jirtaa ma jiraan ciidamada amniga gaar ahaan booriska oo magaalada amnigeeda gudaheeda ku shaqalihi caadi bay u shaqaynayaan wax kiisasa iyo wax dhibaataana ilaa iyo hadda lama soo sheegin xiisada ka taagan ee magaalada ee u dhexaysa dowladda federaalka ciidamadeeda iyo ciidamada ee alsunna waljamaaca maxay tahay
ma jirto xiisad ka dhex taagan xiisad ka dhex taagani ma jirto maamulka ahlu sunna iyo dowladda federaalkaahi waa heshiis hadda ka hor bayna isku darsameen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwii hore ahlu sunna oo hadda iyaga laftooda la qarameeyey waa isku dhafan yihiin waana wada shaqeeyaan wax xiisada oo u dhexeeya haba yaraatee ma jirto alsunna warqadda ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in dagaal ay la geli doonto dowladda federaalka islamarkaasna meesha uu ka baxay heshiiskii ay la galeen dowladda federaalka ee soomaaliya warqadda waxa weeye waa waxyaabahan siyaasadda lama raac raaci karo warqadaha la qoro waxaa laga yaabaa qodobo la isku diidan yahay oo la isku magaranaysaa lagu kala ra'yi duwan yahay inay jiraan qodobadaasun bay ka hadlaysaa ma ahayn hadda wax isku dhaca iyo wax ma garanaysaa iska soo oo dhibaataha oo hadda taagan ma jiraan laakiin qodobo ay laga yaabo in aan isku si loo arkin waa iska jiri karaan laakiin ma jiro wax amni daraa oo hadda laga cabsi qabo inay qarxaan maba jirta haba yaraan elasuna dagaal ayay ku dhawaaqday in dowladda federaalka soomaaliya ay la geli doontaan dagaalkan muxuu yahay haddaysan xiisad ka taagnayn dhuusamareeb warkaas adaa lagaa maqlaa ahlusunna dagaal kuma dhawaaqin weligeedna maba aha dhaqankeeda ma aha ahlusunna inay dagaal ku dhawaaqdo warqadda ay soo saartay maantay maaha ahlusunna waa dad nabadeed warqadda amnigayna ka shaqaysaa dowladda federaalka xiriir wanaagsan bay la leedahay dadweynaha xuquuqdiisa iyo deganaanshihiisayna ilaalisaa maba dhacdaba inay ahlusunna dagaal iclaamiso wax dhaca maaha warqadda maanta ay soo saartay elasuna waxaa qadobo qaybo ka mid a ku qoran in dagaal ay la geli doonto dowladda federaalka kaasi dee soomaaliya dagaal iclaamin ma aha dagaal iclaamin ma aha waa dagaal iclaamin ma aha waa saan kuu sheegay qodobo lagu kala ra'yi duwan yahay haddii warqad lagu qoro ma dagaal ba ma aha meeshaana amnigeedu waa fiican yahay wax dhibaataa iyo wax saamayn oo waraaqaha sheegaysaa ku yeesheenna ma jirto saansaan colaadeed iyo saansaan dagaal iyo saansaan xiis inta dhuusamareeb kama jirto Ee, waa gartay matamaan ee, duleedka magaalada gurceel waxaa maanta lagu celiyey ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika amisom qeybta ee jabuuti sababta loo celiyey maxaan ka ognaa ma jirto warkaasi waa waxba kama jiraan ciidan booliisa oo degmada matalaan jooga ayaa jira oo aan daqiiqad daqiiqad warka u kala qaadano wax ciidan oo matalaan lagu celiyey iyo wax kasoo guddoomidna ma jiraan ciidan boolisaha jooga taliyihii ciidankaanu hadda waraysanaynay wax soo gudbay iyo wax ciidan oo yimid matalaan midna ma jiro warkaasi waa war oo aan sal iyo raad midna lahayn wey.
Ee, ciidamada jabuutiyaanka ah maanta yimid ee, matamaan ee, wax kama jiraan miyaa taliyeed
ma jiraan ma jiraan anaa warkaa kuu xaqiijinaya anaa warkaa ku hadda ka hor baa lay weydiiyey oo taliyihii saldhigga la hadlay ma jiraan haba yaraatee hal askari oo ama dhinaca hiiraan ka yimid ama meel kale ka yimid oo degmada matamaan yimid ama ka soo gudbay ma jiro laakiin waxaa jira sideedaba idaacadaha iyo dadka waxaa een, wax buunbuuniyaa waxay sheegayaan afka ayay dagaalla ka huriyaan hadda boqol jeer baa laysoo wacaya aniga dhuusamareeb xabadii ma dhacday kan ma qarax waa dad iska balaayo raadinaya Ee, wax ka waa gartay.
jiraana ma jiraan Mhm, waa gartay marka dowladda federaalka hadalladaas noocaasa ba- eh, eh, eh, haddii aad qof ka taqaano meesha la yidhaha matamaan warayso wadadeeda iyo kontarooladeeda iyo dhulka ciidamadu joogaan hal askariya ma imaan Ee, waa ayaga gartay gudaha ciidamada isku hor fadhiya waa la dagaalamaya xabadii hadday qarxaysaa waxaasi waa waa waa waa war la buunbuuniyey wey Ee, waa gartay Ee, dowladda federaalka soomaaliya ee, ciidamo aad u fara badan iyo hub ayay ka dejiisay dhuusamareeb elasuna arrimahaasi waa ka carootay bal arrimahaasi eh, sidee u jiraan ma dowladda federaalka ee ciidamadeeda iyadaa xor u ah sideedaba dowladda federaalka ciidan military ay leedahay hadday xuduudaha geysanayso iyo hadday gobollada geysanayso iyo hadday eerboor ka dejinayso iyo hadday waddo soo marinayso iyadaa xor u ah waa garta marka ee, waa wax dhici kara inay ahlusunna tiraahdo ciidan ku filan halka gobolka waa joogaa ciidan gobolka ku filan waa joogaa ciidan dheeriga yaan la keenin laakiin waxaasi waa waa wadahadal ee, u dhexeeya Mhm, waa gartay dowladdii haddii ahlusunna wadahadal u dhexeeya maaha wax maaragtay ee, een, hadda een, een, maaragtay een, dhibaato weyn keenay maaha waa gartay ee, dowladda federaalka soomaaliya hadday xaq u leedahay ciidankeeda Yeah.
in meel kasta waa tahay haddii dowladda federaalka soomaaliya ay xaq u leedahay in ciidankeeda meel kasta ay geyso ee, sababaha eelasunna uga soo horjeedaan in ci- ciidamo la keeno dhuusa mareeb ee, maxay tahay
waxa weeye ciidan ku filan baa jooga gobolka ciidan ku filan baa jooga Mhm.
oo horey u joogay oo la qarameeyey oo ahlu sunna lahayd oo military leh oo booliis leh oo nabad sugid leh iyaga in la qalabeeyo oo iyaga la howlgeliyo waaye laakiin ciidan laga keenay meel fog ama xamar laga keenay ama koonfur laga keenay in la keeno ee, dee taas waxaa ee, nidaamkaa u wanaagsanayn marka waa laga wada hadli karaa taasi wax dhibaataa maaha in la yidhaahdo ciidanka hadda idinku kharas garaynaysana meel fog laga keenayo kanaaba joogee maxaa loo keenayo waxaa taliye wada hadlayaa waa dad mas-uuliyiina ma aha dad oo dagaal ogayaala maaha waa dad mas-uuliyiina waxa wada hadlaya waa gartay dadka ee ku sugan dhuusa mareeb waxay sheegayaan in magaalada ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka eelasunna eelasunna maanta waxay ku dhawaaqda dagaal ka dhanaa dowladda federaalka soomaaliya Dagaalada dowladda annaga federaalka jooga.
maanta ciidamo ay ka dejisay Had- iyo hub Yeah.
arrimahaas oo dhan ee, taliya ma beeninaysaa
ha ha magaalada anaa hadda dhex jooga anaa dhex jooga baabuurna wata saldhigaan ka tegey ilaa ay xerada iyo koob iyo labaatanada magaalada xagga ugu xigtaan hadda soo maray kontaroolka faarax koono cadaada xaggeeda ilaa kontaroolka kaleo dhinaca guraceel ah ee saacada hadda nus saac gudihiis baan soo maray wax dhiba oo ka jira iyo wax xiisadiina ma jiraan qofka warkaa kuu sheega oo dhuusamareeb joogaa taliyaha ciidanka buluuska ee ururka ilasunna ee fadhiga usee dhuusamareeb ayuu kaasi ahaa oo saad maqlayseen beeninayey inaysan jirin wax xiisad oo ka taagan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale waxa uu beeniyey inaysan jirin wax is-hortaag ah oo maanta ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika amisom ee lagu sameeyey ee kadib markii maanta warar ay soo baxeen sheegaya in ciidanka jabuuti oo doonayay inay gudaha u galaan magaalada dhuusamareeb lagu hor istaagay magaalada matamaan ee gobolka hiiraan dhinaca kale kulan ay isku yimaadeen odayaasha dhaqanka magaalooyinka dhuusamareeb ee gurceel ayaa goorna wuxuu kusoo gabagaboobay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kaasoo ku saabsanaa xiisada udhexaysa dowladda federaalk iyo ururka helesunna kulankaas ayaa waxaa lagu qaada dhigay doorka odayaasha dhaqanka ay ka qaadan karaan xalgaarista xiisada siyaasadeed ee kasoo cusboonaatay helesunna iyo dowladda federaalk soomaaliya oo labadoo sheeganaya in heshiiskii laga wada baxay odayaasha dhaqanka ayaa carabka u adkeeyey inaan la aqbali karin in dagaal uu ka dhaco magaalada dhuusamareeb iyadoo isku dheeraaday inay kadhexdhexaad ay ka noqdaan siyaasadda cakiran ee al-sunna iyo dowladda federaalk soomaaliya ugu dambeynta odayaashan ayaa waxay iska xuleen guddi ka kooban koob iyo toban xubnood kuwaasoo waajibaadkoodu yahay inay soo ogaadaan qodobada heshiiska ay hore u wada gaareen hogaanka al-sunna iyo xukuumadda federaalk soomaaliya gaar ahaan xasan cali kheyre ee waxaa la- laisku fahm la-yahay intaas kadib ayay sheegeen odayaasha inay u korgeli doonaan cidda uu dhankeeda ka fullayahay heshiiskaasi si loo cadaadiyo garabkaasi inuu dhaqangeliyo heshiiskii la wada gaaray dhinaca kale warar madaxa bannaan oo naga soo gaaray dhuusamare waxay kusoo warramayaan in caawa magaalada ay martigelisay xiisadtii ugu xumeyd oo u dhexaysa dowladda federaalka iyo ururka ilasunna ee ku sugan dhuusamareeb kaasoo doonaya mid kasta inuu gacanta uu ku dhigo ammaanka iyo xarumo muhiimka ah ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug way waraa kusoo korra saaxiib yaal waxaa ku dhegaysan doontiin wararkeena iyo barnaamijka dambe ee soo socda taliyaha qaybta lix iyo labaatanaad ee ciidanka daraawiista maamulka puntland oo maanta si jiraad ku qabtay magaalada garowe caasimada puntland ayaa waxa uu iidan kale u jeedshay taliyaha ciidanka maamulka somalilan nuux ismaaciil taane wuxuuna ku eedeeyey inay yahay nin mushaar ka qaata dowladda federaalk ee soomaaliya
marka u horeysa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaana umma- ummadda reer puntland een, odayaasha kala duwan ee dowladda puntland golaha xukuumadda golaha baarlamaanka golaha garsoorka iyo dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda puntland iyo shacabkeedaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa shirkayga jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhowr arrimood oo yaryar oo aan waaweynayn inaan midba kelmad ka idhaahdo marka u horeysa eh, magacaygu waa maxamuud maxamed axmed gubadle taliyaha qaybta lixyaa labaad sanaad ee ciidanka daraawiishta sidaa awgeed anigoo ku hadlaya afka ciidanka qaybta lixyaa labaatanaad ee daraawiishta waxaan rabaa marka u horeysa inaad halkan tacsi tiiraan yeelo uga diro taliyaha ciidamada difaaca puntland yaasiin cumar dheere iyo caruurtiisii caruurtiisa oo xaaskiisii faadumo ismaaciil ay ku geeriyootay iyadoo xajka gudatay waxaan leeyahay ilaahay janno fardowsaxa ka waraabiyo ehelkeedii iyo caruurteedii iyo taliyaha ciidankaba samariya imaan ilaahay wax ka siiyo tacsidaas halkaasaan uga dirayaa waa tacsi tiiraanye leh tacsi kadib waxaan rabaa inaan dhowr qodob soo qaato marka u horeysa waxaan hambalyo iyo bogaadin iyo tahniyad aan la soo koobi karin u dirayaa ciidamada deegaanka sanaag ama qaybta sagaalaad ku soo biiray ama gobolka sanaag ee si istaba jooga muddooyinkii dambe ugu soo biirayey maamulkii puntland ee ahaa maamulkii ay iyagu lahaayeen kana soo digaroganayey ciidamada jeegaanta aada iyo aada saraakiishii iyo kornayladii kala horreeyey iyo guddoomiyihii hore ee gobolkaas ee ka soo baxay haddana guddoomiyaha gobolka sanaag ee puntland iyo saraakiishii uu guray jaamac saalax hogaaminayay u dambaysay dhammaantood aada iyo aad baan ugu tahniyadaynayaa go-aanka geesinimada ah ee karaamaysan ee sharafta leh ee ay qaateen ee ay garwaaqsadeen markay arkeen deegaankoodii jeegaantu inay rabto inay dagaal ka rido oo shacabkoodii la laayo go'aansaday inay noqdaan shacabkooda kuwa difaaca ee kuwa laaya aanay noqon waa uga hambalyaynayaa marka labaadna waxaan rabaa ciidamadii deegaankaas boqolkiiba sagaal iyo sagaashan way ka soo wareegeen somalilan ama maamulka jeegaanta waxaan arkayey xalay qolo dhaar ka hadlayso oo dhowr nin oo meesha la dhaar ka hadlayo haddii deegaan wareego ama miisaan badani uu wareego ama meel laga diga rogto hadhaan lama waayo mid jajaban mid waayeela midaan abdhayd ahayn oo xaaladda markaa lagu sugan yahayba aan la socon midaanba fahansanayn waxa loo guuray iyo waxa laga guuray iyo mabdaca ay dadkanu qaateen la waayi maayo qoladaana waxaan leeyahay wixii hadhaaya ee dhulkaa ku hadhay dadkii iyo deegaankii iyo hadafka ay qaateen raaca hadalladoodii waan dhegaystay niman iska dayacan oo iska dhibaataysan oo arrintoodu ay cabasho badan tahay bay ahaayeen waxay sheegeen inaan caafimaad weligood la siin waxay sheegeen inaan dirays la siin waxay sheegeen inaan dirajo la siin kuwii idinka badnaa ee saraakiisha ahaa ee shalay wareegay maanta waxay xidhan yihiin dirajo calankii soomaaliya ay xidhan yihiin mushaharkoodii bay qaateen dirayskoodii oo cusuboo ilaa boosh wax kasta watay qaateen xuquuqdii ciidan lahaan jireen hal qodob oo maanta ka maqani ma jiro waxaan leeyahay intaad leediin xanala siiyo maro yaroo daliigalahoo adba aad buufsan karto haddeer qof baran iskaga buufsan karo ama dhaar iskaga buufsan karo illee kama duwana dowladdu mar haddii aan la aqoonsanayn oo aan international aanay ahayn kama duwana derajada laga qaataa ama la soo xidhaa maro yaroo adigu aad bakhaan ama aad ku buufsatay ranji ku buufsatay kama duwana intaad maro yaroo guduudan leediin xanala siiyo calankii soomaaliya oo kaa aniga ii xidhanaa baa raggii dhiggaaga ahaa u xidhan oo adduunkao dhan maanta haddaad ka degto la aqoonsan yahay raggiinnii ku biira wax allaale wixii idinka maqnaa hore idinka maqnaa iyo waxaad hadda istaahashaanba waad u tegaysaan waxaan idinku baaqayaa karaamada iyo sharaftu mar bay macno leedahay ee la qaataa raggaa la qaatay ee ilmaadeeradiinna ee ciidankiinniiya ee saraakiishiidii xukuntaya ha ka hadhinine dadkiinni raaca baan leeyahay arrintaana intaas waan kaga baxayaa waxaan kaloo rabaa inaan xuso ee, sarkaalkii ciidamada somalilan haystay ee nuux taani u hadlay een, ma raba inaan halkaa ka garaafeeyo waa nin sarkaala oo ka mid ah saraakiishii hore ee soomaaliyeed haddana aanu fili doonno inuu dib u noqon doono sarkaal soomaaliyeed Ee, duruufuhu qofka markaa meesha ay la galaan ee uu ka shaqaynaya laguma eedeeyo Ee, sarkaalkaas wuu hadlay hadalladiisiina way badnaayeen waxaan qabaa hadalkiisii aad iyo aad baanu nagu soo dhaweynayna inuu hadlayna waa ku faraxsannahay hadalkaas wuxuu ahaa hadal dani ugu jirto dadka ka soo jeeda ama ciidamada ka soo jeeda sool sanaag cayn iyo weliba beelaha garxijis awdal kama tagana iyo dowladda puntland sababtoo ah hadalkii koongareeska ee jeegaanta yaallay ee rasmiga ahaa ee go'aamadii iyagu ay isla qaateen unbuu odaygu shaaciyey wax kalada ma samayn intiunbuu shaaciyey waxaan kaloo uga hambalyaynayaa nuux waa sarkaal ka mida saraakiishii soomaaliyeed sidaa qolada reer sanaagu aragtay inaan marxaladan lagu sii jiri karin ee ay qaranka soomaaliyeed iyo puntland wax la qabsadaan oo ay uga diga rogteen jeegaanta odaygu de isna damiir buu leeyahay oo uu gartado aad baan ugu faraxsanay in beryaha adiga iyo federaalka wadahadal fiican idiin socday anigoo dareensan xoogaa lawa ammaanduulaha ciidamada jamhuuriyadda soomaaliya ee dowladda federaalka inuu nuuxudiga roganayo mar haddaad garwaaqsatay arrintan inaan lagu sii jiri karin ee adna jeegaanta aad sii kala dirto waa kaaga mahad celinaynaa mid xusud bay mudan tahay oo ragga halkaa joogay ama badhan ha joogeen ama sool ha joogeen meel kastaba ha joogeen xoogaa waad garaafaysadoo nimankaas bilaash lacagta kuma qaadan jirine maradaa yaree daliigahale aad u dhiibteen dee meel bay ka taagneed kiradeedii bay qaadan jireen kiradeedii bay qaadan jireen amni inay ka shaqeeyaan oo dad xidhxidhaan oo dad haddii allaba kuu rooya weeraraanna dee uma ay muuqanaynoo dadka ay dhex joogan iyo deegaanadanu waxan waxay rabeen ma ahayn waxay doorteenna ma ahayn dowladnimona uma ay arkayn shacabkuna waxaad wax ka qaban kartaa marka uu aaminsan yahay derajadaan aad xidhan tahay iyo taliyannimadaada iyo dowladdan aad ku shaqaynayso inay sharci tahay xoog laguma qaban karo dadka nimankaasu saasay u arkayeen inay mushaharkooda qaataan maahaane inaanay barnaamij kale deegaanada ka fulin karin waayo ciidamada waxaa xukuma iyo xukuumaddaba dareenka shacabku qabo taa waxaan leeyahay raggii inaad garaafayso maahayne dee raggu calankii yaraana dejiyey aadna mushaharkaagii la tagtay awalba intaas idinka dhacaysa taa waxaan leedahay nuux waydinla hadlay intiina wareegtay waydinka mahad celinaya soo noqda idinma odhan karayna de waydinka maaranaa unbuu odhan karay oo intiinbuu yidhi intiina ku hadhay wuu la hadlay ama sool jooga ama aan meelo kale joogo ama haddii midhmidh uu jiroba dee sanaaga aan u malayn maayo reer sanaaga haddii cid ka hadheen u malayn maayo haddii wax ka hadheenna waxaan qabaa inaanay labaatan qof ama toban qof ka badnayn haddii reer sanaaga cidi ka hadhay waxaan leeyahay war nuux wuu idinla hadlay waxa meesha ka jirana uu idiin sheegay inaan laydiin baahanayna wuu idiin sheegay waxaad ahaydena wuu idiin sheegay hadda wuxuu idinka aaminsan yahayna wuu idiin sheegay go-aan qaadashadeeda idiin tilmaami maaye idinkaa la idinka rabaa waxaan ogahay dadka deegaanada jooga iyo beelaha uu tilmaamay reer sanaag iyo dadka awdal joogaaba waxay hamuun u qabaan oo laga hor joogaa oo inta ku jirtaana ay ku fakeraysaa inay qarankii soomaaliyeed la shaqeeyaan inay calan soomaaliyeed ka dulbadbado inay wax la qabsadaan bay diyaar u yihiin dee qolada sanaag iyo ninkii loolan jiray jenaraal caare waa un la kala horreeyey fakerkan inaan lagu sii jiri karin cara u horreeyey reer sanaag baa ku xigay dee odayga nuuxna wuu kala diray oo waynu aragnaaye waxaanu leenahay soomaalinimadan ayaan la baabin dadka reer somalilan waayo markuu arko dee in gobolladaasuna baxeen qoladii galxajisna baxeen dee inaanay laba beelood noqon karin dowlad oo hadda jeegaanta la isku yidhaahda dee waa sarkaal oo uu garanaya taasaa kalifaysa inuu badheerihiisa cadaysto waxaan leeyahay dadka reer somalilanna war dalka qaran soomaaliyeed baa la jira soddon sanaad konteynar ku xidhnaydeen waad ogtiin oo baasaboor aad leedihin ma jiro calan aad leedihin oo la aqoonsan yahay ma jiro kiina xajka aadaya kii soomaaliya ku dhoofaa kiina caruur doonaya ama inuu dibadda u dirsado ama turkiga aada halkan aanu ka siinaa oo noogu yimaadaa dee time baa jiraa wixii dadku ay ku fahmaan maanta haddaan idhaahdo tuulo yaroo kalcadlaya oo taleex ka sarraysaa jirta ama ama xalin oo kale ama meelahan ama haddii allaba kuu nooyahay kuwan garowa dusheeda dowlad la aqoonsan yahay baan ka dhigayaa oo halkaasaan golo wasiiraha ka magacaabaya oo xildhibaanahan u samaynaya oo caalamkay ka hirgelaysaa waxa warkaygaa la dhegaysanaysaa la dhegaysan karaa waa bil iyo labo dadku maalintan way ogaanayaan waxaan sheegaynaa in waxba ka jirin waxaan leeyahay soddon sanaad ku jirteen konteynerkaasi waxaan idinku baaqayaa ummaddii soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed wax la qaybsada oo horumarkiinni wax ku qaybsada oo ciidamadiinni la qaybsada qarankii soomaaliya wax lagu qaataa oo maamul goboleedada lagu siiyaa maamul goboleedna ma ogolidin dee dowladnimana ma jirto waad ogtihiin soddon sanaad ka afxidhantiin xuquuqdii soomaaliya lahayd iyo masiirkii idinku aad lahaydeen ee magaciinna ku soo baxayey iyadoo weliba dadka soomaaliyeed mar walba idiin gacan haadinayaan dee haddana waxaan u malaynayaa meeshaad wax ka garan lahaydeen ee wax ka fahmi lahaydeen baad joogtaan ugu dambayntii waxaan kaga baxayaa dadka jooga deegaanada sool iyo cayn war wixii jeegaanta kaga jiraan ha ka soo baxeen dhulkoodana ha horaysteen annaguna diyaar baanuna inaannu ku hogaaminno intaasaa maanta shirkayga jirayd ku soo koobaya aad baiyo aad baan warbaahinta ugu mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
kulan wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka xulaysada walaysada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan saaxiibayaal waxaan markaan aadiyaa magaalada caasimada ahay muqdisho wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa iclaamisay in shir ay isku keeni doonto wasaaradaha dekedaha iyo gaadiidka badda ee xubnaha federaalka qaybta ka ah islamarkaasna looga hadli doono khayraadka iyo sidoo kale horumarada guud wasaaradaha dekedaha iyo gaadiidka badda ee xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo dowlad goboleedyada wasiirka wasaaradaha dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalk soomaaliya oo arrimahaas sharaxaysa runtii hadda naftirkeeda aan qorshaynayno ay nagala soo qaybgalayaan maamul goboleedyada dhammaantoodana ay runtii jawaabtooda ahayd inay kasoo wada qaybgali doonaan waxaan ka wada shaqaynaynaa shuruuc ku saabsan qaabka loo maareeyo gaadiid badeedka ama xeer nidaamin loo samaynayo inaan ka wada shaqayn doono shirkaas wuxuu dhici doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan oo aan ka wada shaqayn doono maamul goboleedyada iyo wasaaradda marka taas waxay muujinaysaa runtii in ay jirto wada shaqayn waa run waxaan soo bandhignay in dekeda hobyo sida ugu dhaqsiyaha badan dhismaheedii loo bilaabi doono taasna waxaa xigi doona in aan qorshe cad aan la nimaadno oon bulshada soomaaliyeed la wadaagi doono laakiin axdiga wuxuu yahay in dekadaas dhismaheeda sida ugu dhaqsiyaha badan aan ka howlgalno sidaad ogtahay dhagaxdhigii uu sameeyey madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kadib waxaa tegey wasaaraddii iyo qolo farsamo ah oo daraasaad samaynayay oo fiirinayay qaabka ay u wajahi doonaan howsha kadibna madaxdii saraa timid oo hadda wasiirkoodii arrimaha dibadda ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka qatar wadanka yimid oo markaa lagu xaqiijinayo howshaas qaabkay u bilaaban doonto marka mar walba oo aan ka wada shaqaynayno waxaan ka wada shaqayn doonaa in sida ugu dhaqsiyaha badan howshaasi loo gudagalo qorshe cad oo qaabka howshaas loo gudageli doonana aan idinla wadaagi doono hadduu ilaah yiraahdo waa qasab waxaan waa wax lasoo safrinayo dalkeena ma laha qalabkaas lagu shaqaynayo marka waxaa lagu qasban yahay in wax lasoo daabuli doono dekeda la keeni doono laga dejin doono laakiin waxyaabaha wadahadalka noogu socday ku jiraan sida ugu dhaqsiyaha badan wax qarsoon ma jiri doonaan insha allah ganacsatada iska warqab waan leenahay inkastoo iska warqabkooda uu yahay xiriirka dejinta qalabka marka loo yimaado laakiin marka ganacsato la yiraahdo waxaa xiriirka noogu dhow leh wasaaradda ganacsiga oo runtii howsheeda ay tahay isku xirka ganacsiga dibadda iyo gudaha laakiin annaga runtii waxaan maaraynaa marka ay soo dejinayeen badeecadahooda qaabkii loogu fududeyn lahaa iyo qaabka ugu wanaagsan oo loo handhalgarayn karo ee badeecadaha ay wadanka keenaan marka runtii waa jain isku xiran oo oo xiriir shaqo ka wada dhexaysa wasaaradda iyo wasaarado kale oo dekeda markaa ku xiran xiriiro badan waa leenahay xataa waxaan la xiriirnaa wadamo oo runtii soo gaaray wadanka oo runtii fiirinaya ee qaabka dekadaheena waxaad la socotay in shirkadda ugu weyn ee meersk ay soo xirteen dekada muqdisho markabkoodii yimid taasna waxaa keentay xiriirada aan samaynayno welina waa ku jirnaa xiriiro noocaas ah maadaama wadankeena loogu nisbeeyo wadan dagaal ku jira ama nabadgelyadeedii xuntaa laakiin waxaan waxaan xoojinaa xiriirka in ay marka ugu horeysa ay yimaadaan daraasad sameeyaan kadibna ay imaan karaan wadanka inay dad badan runtii shirkado badan oo walwal ka qaba inay wadanka soo gaari karin marka ay yimaadeen waxay arkeen runtii waxay u riyaaqeen soomaaliya tallaabada ay qaadayso waana wax lagu farxo runtii inaan sii badino oo ka shaqayn xulashada waraysada ayaa dhegeystaan saaradii cadaado ayuunu idinka imaanaya saaxiibyaal magaalada caasimadda ah ee muqdisho ee markaan dib ugu laabanaya xaflad uu xilku la wareegaya taliyaha cusub ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho munaasabadaas oo si weyn loosoo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galayay wasiirka difaaca xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka qalabka sida kooxda fanaaniin halkaasi oo kusoo bandhigay sugaan ku aadan gubaabada ciidanka iyo taliyaha xilka maanta loo magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odwaa yuusuf raage oo khudbad ka jiirshay munaasabadaasi xilka uu kula wareegaya ayaa sheegay inuu xoogga au saari doono dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waxauna sheegay inuu sidada dalka uga saari doono al-shabaab islamarkaasna la xoojin doono howlgallada uu sheegay inuu lula dagaalamayo al-shabaab
waxaa xusid mudan in taliyaha maanta xilka la wareegaya uusan ahayn nin cusub oo maanta loo sheegaya leewar xaggee laga bilaabo laakiin waxaas aan ka hadlay intaasaan ka hadlay in xogaal u ah oo goobjoog ku ah oo qaybaha ugu dardaro wax ka fogeeyey inuu yahay ma haddaan ku celinayaa odobaa waxaan leeyahay ku soo dhowow meelaad taqaanid baad timid meelaad ka shaqaysaad timid meelaad horu joogtay baad timid meelaad ku qolonaysa ma joogtay ma haddaan ku celinayaa madaxda iyo ciddii soo magacoodaba nin xogaale oo meesha ciidku maraya la qabsan karaa in ciidaanku inaad noqotay lagu samayo ma hadda cunay madaxweyneha farabisaka ma hadda ogaadaya waxaan ku dadaali doonaa dhismaha dishibiliinka ciidanka tababarka iyo tayaynta intaba waxaan awooddeena isugu gey doonaa nimankan haddii ilaahay ogolaado anagoo kaashanayna in allaaleynta gacan ugu siinaysa nimankaa u diiday ummadda soomaaliyeed nabaddii iyo noloshii bannaysta dhiigooda iyo maalkooda muxuu ahay ii sheega go-aankooduna naqday inaan ummadda soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu ahay ii sheegee nabad guryahoodana aysan ku haysan taas ayaan muxuu ahay sheegay waddan isugu gey doonaa laakiin waxaan ku rija weynahay insha allahu tacaala haddii aan isku daro ama aan isku darsanno awoodda dhallinyarada iyo aqoonta iyo waayo aragnimada dadkii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddo dheer kusoo dhex jiray labadaa haddaan isku darsanno waxaan isleeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa laga dareemi doonaa isbeddel degdega waxaa laga dareemi doonaa
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaarahaba oo gartay maanta qof ciidanka yaqaana qof fildiga ugu dambeeya ka shaqaynayay oo askariga maanta fuqunta ku jira yaqaana baahidiisa oo askariga maanta tababarka ku maqan og oo askariga u baahan maanta meelaha dulduleelada ay jiraan la socdo inay u magacaabaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aada iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa oo weliba saaxiibkeena oo saaxiibkeena nala shaqaynaya oo tiimkeena ahaa in mar kale taliyaha laga dhigo runtii aada iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa xulashada waraysadaha dhegeysanaan saarada iyo xadaadana waa nagala socotaan guddiga golaha shacabka u xil saaran diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka ayaa maanta xarunta u n-ka kulan kula qaatay yunsum qeybteeda iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka kulankaas ayaa waxaa ka mid ahaa kulamada uu guddiga la yeelanayo hay-adaha daneeya arrimaha doorashooyinka qaranka ee waddanka soomaaliya kulankaas waxaa shir gudoominaya guddoomiyaha guddiga xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab isagoona si weyn ugu garfeeyey arrimo la xiriira diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka iyo sidoo kale iyo sidoo kale arrimo muhiim ah oo halkaasi looga wada hadlay qayb ugu dambeeyay xulashada warasada ayaa soo gaareen shabeellaha hoose iyo markaan aadaya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo garab ka helaya ciidanka kuwa midooda afrika amisom iyo al-shabaab kaas oo ka dhacay deegaanka ceel weyn ee ku yaala duleedka deegaanka bulamareer ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin deegaanka golweyn waxaana la sheegayaa in halkaas uu ka dhaca dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamadii halkaas ku sugnaa iyo dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaas weerar kusoo qaaday dadka deegaanka oo caawa qadka telefoonka kula hadlay ayaa waxay ii sheegeen in maqleen dhawaaqa rasaas ay isweerarsanayeen labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamaya ha yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha kasoo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay maamulka deegaanka bulamarar oo hoostaga deegaanka golweyn oo lagu dagaalamay weli kamaysan hadlin dagaalkaasi ha yeeshee dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxay sheegeen inay weerareen saldhig ciidanka midooda afrika amisom gaar ahaan kuwa uganda ay ku leeyihiin deegaanka goloweyn ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaasna halkaas ay ku gaarsiiyeen khasaare kala duwan oo dhimashadii dhaawac sababay qayb ugu dambeeyey xulashada ayaa inta soo gaareen kusoo dhawaada kalamaan maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino waryaaye kalamaan anuu soomaalida waxaan kula talin lahaa dhaqankeenna iyo diintu waxay diidday ka dhaafa adigu ma soomaaliyaad la hadlaysaa mise al-shabaab waa yaab odan dheeroo maanta wadaad isu beddeloo noo qudbeeya khayr waaye war weligii ayaan idin wacdinayey kismaayo wariga siiya bulshada ku nool kismaayo madaxweyne ma ka dhergeen mase waxbaa jira weli war mid ka mid ahaa gabay madaxweynayaasha kismaayo wuxuu yidhi madaxweynuhu ma aniga kan miya kaas miya kii miya war madaxweynihii ugu dambeeyo kismaayo lagu doortay hoteelkii u degnaa qoladii joogtuu u tagay markaasuu yidhi warqad hadda ka dambe soo qori kariyi ifiitooyinka horaa u isticmaasheen haliikeen haliigu doorteen war doorashada kismaayo waxay ahaydba waa dhacdaye waxaan kal sii naxsanahay midda gelmudug say u dhici doonto ilaahow aysan sidii baydhabadad nooga baabi war gelmudug golihii iskaashiga maamul goboleedyada ka mid ahaan jirtay dowladduna waa tii aad uga carootay golahaas marka wax alla wixii golahaas ciil loo qabay gelmudug waa laga goynaya war dowladda forbontifaa lagu qaybsaday caradana forbontifaa noogu qaybisay onukaa ugu fiican gobolkoo dhirifaan ugu soo aaday oo bontifaaf oo dhahdiin naandhooyow sheekadu waxay u eg tahay aabow kan yar iga celi kan weyn anaa iska celihaaye war dowladdu ama ha carooto ama ha dhirifto indhaha aan reer kismaayo ku arko waxaan u malaynayaa inay heshii doonaan hal madaxweynena isku raaci doonaan wada hadal inuu u socdana waan maqlay hadda war ma haysaane xidig iyo seeraar caleemasaarka axmed madoobe tegi maysaan koley tabeekaamarada ka fiirsha awowgin lagu wada dhabar weyne wanar iyo waaxid yaa waalan horta war ciddii miyir beeshaa waalane kismaayo waa nala ku marti qaada maxaa oleedaa ma tegaysiin hooy shiikaa masaajidka joogsaday bacdeen a khudbeey waxaas yidhi inta ka hor koo oo shiiq ma ahayna shiiq aas u ekaaye meelaas haysta meel oo masaajid ah bacdeen dadka diinta gidigiddias ugu sheegaay waxaas idhahay yoonkaanaytu halkanaaye masaajidkii aas haystay waxaa kulaaxda oo ku tukaday shiiq oo wax kasaayay bacdeen waxaas maqlay kii oo meesha aa haystay oo dadkii oo la warmaayay fankixuu tukada marna lama lama tukada salaad subaxi wa rubaacan afar afar tukada cisha iyo iyo duhur ayaa lagu jeedaa iyo wa hulaatin saddex oo muqrubkii ah walaalow muqrubkuna waa goorma ma kasaysidna shibidhe yoonka shaatan waa tukataaye shiiqii wax kasaaye makiisyaaba as joogsadi makiis joogsadaas waxaas yidhi dadow ninkaan wax makasaaye oo shiiq aa umaleehowsiin ee beenaas idin sheegi sheegi waya meehaan aa ka taga bacdeen kii oo wax kaseen waxaas yidhi shiiqaan ninkaan haddii wax kaseen iyo haddiis wax kasaaye meehaan idinkoo joogtiina saddex su'aal warsahaa haddii saddex mar aas haa dhaho been loo waas yidhi bacdeen su'aalihii ma la bilaabayo lays warsahayo kii wax kaseenna dhahay su'aal anaa bilaabay bacdeen walaalkee waa isuba bilow adhaho waxaas yidhi qul huwa allaahu axad ilaahay ma dhihino wadaadka wax kasaa haayas dhah waxaas yidhi haddane allaahu samad ilaahay ma dhihino haayas dhah lam yelid walam yuulid walam yakun lahu kufun axad ilaahay ma dhihino as yidhi haas yidhi saddex mar markii haa dhahay kii wax kasaaye dharbaaxa loogu jiido wax ma kasay sidaa leemeha ka tag marka dadkii waxay dhaheen lamadiyood markii isku duufeen wadaadada alla kala celiya culummada alla kala qabta allah marka madaxdiisii cabdixayi waxaa isleeyahay oo- oo sheekadan dadka sheekeehaya kismaayo waxaa ka jiro madaxweynayaasha alla kala qaqabtaa ka jirtaas ilaah war sheekadaas aan u sugayna waa daalneenaga war ma waalantaa ma ninkaan baa sheekaynaya waa ooyaye war war ma haysiine shirkii hobyood waxaa la yidhi mar dhawaa la soo gabagabaynayaa dekadii hobya ayaa la furo maa tidhi war ma dekadii hobyaa la dhisay war shirkan hobyo intuu socdo nabadii noola madaxweyne ee galmudug u dhisi doontaa war aan laga dhex gelinina warka waa degdegtiine shirka hobyo waxaa ka soo baxaya baarlamaan kontol iyo lix xubnooda dowladdaas magaceed war shirka hobyo waxaa la yidhi suldaan ka qaybgelayey ayaa nabadii nolol soo wacday kadibna xalay sakdii dhexe ayuu dheelmaday war suldaanka ninaa ku gebiyey odagaduud la yidhaaho wuxuu yidhi suldaankii xere jiiro xal leylkii dhaqaaqay geedihii xagana iyo xagaftiima maqlaysay war suldaanku wiilu adeeruu yahay baa beeshiisa la hadlay wuxuu yidhi suldaan dheelmadaa waa midkii dhigay halkay taale ha ka daba dhawaaqina nin tegay oo dhul dheer maraye dhiifaha isgeliyoo duqaas xula midkuu dhaama war war ma haysiine shirkii dhuusmareeb amisom u socota ayaa matabaan lagu hor istaagay hoy amisom cidiinna may ahayd amisom nabad iyo nolol maa xagga u diirsantay war dhuusamareeb amisom uma baahno maanta ciidan kale xataa la geey iyo hub iyo diyaarado war war ma haysiina dhuusa mareeb macalin maxamuudaa ku takraaran weli waxaana la yidhi siddeetan jir wiil dhashana kuma farxo mid dhintana kama naxo war ilma adeerayaalo macallin iyo takraar kala daaya macallin dugsigiisuu joogi jiro ardadaa ka aflixi jirtaye takraar ma noqon jirin intii xamar xaniin fey xoog iyo xiili xariifkoodani waaye war aniga waxaan ogaaday in macalinka dhuusamareeb lagala wareegaayo markii doctor saakar afartii camaamad u dhigoo suud u qaatay war aniga waxaan ogaaday markay macallinkii iyo shacri kala tageen in tala fare aysan ku jirin war anigu waxaan ogaaday jenaraal gabaal markuu hobyo aaday inaan macallinka gacanta wax ugu jirin hoy caliyar oo roori karin oo biri ku socda markiis meehe tegey aan kasi macalin mahmuud he- xeeradiisa inay waxba ku jirin war anigu waxaan ogaaday islaan caliyaro aragta ayaa waxay ku tidhi maandhow dhuusamareeb adigaa nabadii nolol gacanta u geliye intaad ka bogsato ma sugi weysay oo kaalay hadda haddii dhuusamareeb la isku fara saaro naftu orod bay kugu aamintaayo caliyarasuu u carari rabaa war aniga waxaan ogaaday markii nin biro ku socda dhuusmareeb uu tegey inaysan odaga tala fare ugu jirin warnimayo oday reer muduga baa hadda kahor xanuunsaday markaas baa waxaa booqasho ugu tegey dad badan oo ehelkiisii ahaa wuxuuna ku yidhi tiribadnidiina iyo tayaxumidiinaan aqaanaaye maanta intiinas hortooda nafta ha layga qaado oo hadda macallin maxamuud ma halkaas bay ka maraysaa war waxaa hore loo yidhi nin daad qaada xumbucuskuy waryaa ma'maa lagu dheelin saas ma ah horaa waxaa loo yidhi nin daad qaadayaa la yidhi waa ku dey war maamahada ma taqaaniin ha ku dheelina waxay eeday alla yaqalli carab yaxaas qaaday war yaaya xanta culummadu ma bannaana ilaahay ka cabsada luu hantaa la yidhi luu xasuustaa gaween warwar ma haysin xildhibaan dalaxa qudbey war barofesor dalxa khudba iska dhaafa xitaa waa heesi jireen maxaad kaloo noo sheegtay war hees waa dhaafayo waa xildhibaan eedu wax ma ogida xali weesaya na dhegayso xildhibaan dalaxa wuxuu yidhi geelleeyaa isku haysata siyaasaddii iyo wax kasta oo dalka ka jira xorriyaddii soomaalina hadda ka hor geelleyda maandeeqay u bixiyeen wax kastana inay soo dhaafeen waddo ku taala shangaani ay nin geelleey u magac dareen shangaani makii oo geele loo magac daraaye muxuu aawo jaylaani aawo ii karaa jooga maxaa jira maya bakri daska baxay usi waxaa la yaabi shingaani maa yimid geelo bulaalo gambalala war xamar geel daaqaaya miyaadan arkina wiili dadkiisaas jirayooya oo beledka joogaan warnimada warkii hore war soo dhaaf gabar indhala baa guddoomiyihii iyo madax kale qarxisay aan dhegaysanno u dulqaadannaye guddigii qabanqaabada xilwareejinta amiinra laga dhex helaa la yidhi wareedha gobolka banaadir waxaa la sheegaa ma wax jira mise dadka waa la nabaya war xabsi siyaasadaysan inay tahana waa macquul xanta la sheegayaa inay run tahana waa macquul wax oo dhanna run ku sug saaxiib xanta nooga dhacno war meesha amiirka al-shabaab lagu qabtay waa degmada hurwaa yaa ku weydiiyey war talihii hadda kahor bay dhaba ka yidhi haddaad laandheeratiin shabaab baad iska celi lahaydeen anaa idinka laandheeraysan waa kii taliya ciidanka asbuubta laga dhigay haddana wuxuu yidhi haddii dowladda bil kasta mushaarka asbuubta bixi weyso xabsiga kuwa ku jiraan gadgadanaynaa alla ilaahay asluubta hadday taliyo heshay war asluubtu weligeed taliya bashiir gooba ka fiican ma helina beenaha ka sheegi waryaa bashiir goobba inuu shamiita qasoo guryaha dhisaa hadda loo xil saaro fuunda miyaa masfaryaama waaye war war ma haysiine wasiirkii hore ee gaashaandhiga barahiraale wuxuu yidhi shabaab haluu garab siiya dagaalka kenya war sug sug sug sug sug sug hadda ma xeran yaha asagu mase bannaankuu joogaa nin xoriy sidaa uma hadle war shabaab kenya uma socdaani soomaalida ilaayaane odaga carada kenya ka badatay miya waryaa dagaalka kismaayo kenyaatigu kula galeen barre ma iloobin weli aryaada waxaa la yidhi yidhi rag dalkooda xadaya ajnebi kama xishoodaane siyaasigan mujtamacu xukumo dowrshay xeradooda xoogaagii lagu aaminay naga xayuubsheene gaaladu caqli xuma siday xoole ugu dhiib warbar hiilaal wuxuu yidhi dhibaato dhan waa faragelinta dowladaha shisheeye waryaa dad waalanaati waxaasi war maahane aa la yidhi aad ku waalateen adinku wax ma tidhaahdaan miya dadana ku haalantan u leedahay dadana ni wafliga dehe
dil waryaa dil ladac kuri fa waryaa naga taga ilaahay haydin nabagelshe
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalmaan barnaamijka intaas caawa ku dhan yahay waxaan kaga tegaya heystan tan iyo kulan dambe guliga gobonimo saaxiibayaal
ya abuuri deedale ajoshenayaa
haddiyaan islamnahay asluubtii xishoodkiyo ehelkiis jalahayo allah kacabsigiine
ninka ugu indirba dadka ugu ayaan daran ninka ugu indirba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqde akhriya
ya adduunyo bixin kara ya arwaax wax siin kara qofna eber ka dhigi kara
sidii oona saaqada inagu qaybinaynaa aflagaadayo weel aakhira ku
ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqdeen ninka ugu ildeerba dadka ugu ayaan daran
isaguna muqdeen akhriya
madax yaa ermanin kara ya amaanada u dira abaliga ka mari kara
ma ogtihiin in la istaaba waxaa eebbo nacdalay camar qaada waayo allaa caasimeeye
ninka ugu ildirba dadka ugu ayargaran ninka ugu ildirba dadka ugu ayargaran
isaguna muqdee maskaxda